aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir duqeymaha laayaanka ee yahuudda ku haysa muslimiinta reer falastiin gaar ahaan khasada go-doonsan ayaa galay maalintii saddex boqol afar iyo toddobaatanaad oo xiriir ah waxayna yahuudda saacadihii lasoo dhaafay fulisay duqeymo wuxuushinimo ah oo ay ku dhinteen dad shacab ah duqeymo diyaaradaha yahuudda ay ka fuliyeen mandiqada jabaali ee dhacda waqooyiga marinka khaza ayaa sababay inay dad ku shahiidaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan sidoo kale duqeyn kale oo ay diyaaradaha cadowga yahuudda ka fuliyeen magaalada dayruulbarax ee bartamaha marinka khaza gaar ahaan muqayim ay ku jiraan dad badan oo barakacyaal ah ku yeeray cisbitaalka shuhadaawul aqsa ayaa waxaa ku shahiiday ilaa iyo saddex qof halkay ku dhaawacmeen afartan ruux dhaawacyada ayaa durbadiiba loola cararay goobaha caafimaadka si loola tacaalo xaaladooda caafimaad muuqaal urkutaal ah oo shabakada aljaziira ku baahisay barta ay ku leedahay internetka ayaa lagu arkaya shuhadada dad badan oo muslimiin ah oo isbarkan kuwaas oo ay daabulayaan kooxaha gurmadka deg dega ee falastiiniyiinta dadka ku sugan cisbitaalka shuhadaawul aqsa ayaa xalay waxay u ahayd habeen madow maadaama xalay duqeymo culus ay ku waabiriysteen majaasiirta kayaanka sahyuuniga ah ay geysteen saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah ugu yaraan lix iyo soddon ruux ayaa ku shahiiday duqeyn ay diyaaradaha maamulka yahuudda ay ka fuliyeen magaalada ciziga iyo sumuudka u saaxiibka ee khaza gaar ahaan mandiqada waqooyi oo dhowaan duulaan naflacaari ah kusoo galeen ciidamada yahuudda ee dulmiga badan waxayna markii cagta soo saareen la kulmeen weeraro iska caabin ah oo ga yimid kooxaha wax iska caabiinta ee reer falastiin sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay ciidamada yahuudda ayaa duqeymo culus ku garaacay dad barakacyaal ah oo ku sugnaa xerada nusayraad iyo cisbitaalka darulbarax ee ku yaala bartamaha marinka khaza duqeymaha cadowga yahuudda ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray dadka shacabka ah khasaare horudhaca ah la helayo ayaa gaaraya labiiyo labaatan ruux oo shuhado ayna ku jiraan shan iyo toban carruur ah iyo dumar dhaawaca ayaa gaaray siddeetan qof oo shacab ah xerada nusayraad ayaa marar badan ciidamada yahuudda waxay la beegseen duqeymo cashwaayi ah oo ay ku dhinteen dad badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen taasoo ka dhigan in xerayaasha barakacyaasha ee gumaystaha yahuudda tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii hore ay beegsadeen boqol koob iyo sagaashan xarumood oo ay degan yihiin dhammaantooda dad shacab ah oon waxba galabsan oo reer falastiin ah war qoraala oo kasoo baxay hay-adaha caafimaadka ee marinka khaza ayaa lagu sheegay in ciidamada gumaystaha yahuudda ee xasuuqyo horle ka geysteen iskuulka almufti oo ku yaala xerada barakacayaasha ee nusayraad inkastoo aan la ogeyn dugsiga inay ku jiraan kumanaan carruur iyo haween ah oo barakacayaal ah siday wararka sheegayaan waxaa loo badinayaa in goobta laga saaray sidoo kale ciidamada gumaystaha yahuudda ayaa weeraro insaal ah oo ay guryaha dadka muslimiinta ugu daadanayaan bilaabay taasoo ay ku argagaxgelinayaan dumarka muslimaadka iyo carruurta yaryar iyagoona magaalooyinka iyo tuulooyinka ku yaala daanta galbeed iyagoona howlgalladooda raafka ay kusoo qafaasheen dad badan kuwaasoo ay u taxaabeen xabsiyadooda dulmiga badan ilow reediyo ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada gumaystaha ay gudaha u galeen magaalada alkhaliila oo dhanka koonfureed kaga beegan daanta galbeed waxayna xoog ku galeen dukaan sariifla ah iyo tiro guryo ah waxayna sidoo kale xoog ku galeen magaalada xalun oo dhanka waqooyi ka xigta alkhaliil sidoo kale dhanka koonfureed ee daanta galbeed sidoo kale ciidamada gumaystaha yahuudda ayaa xoog ku galay magaalada beyt xanuun iyagoona halkaasi ka wada howlgallo qafaalisho ah oo ay dad badan ku afduubayaan magaalada naabolis ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ciidamada gumaystaha ayaa xoog ku galay xirada balaadon ee gobolka bari ee magaalada waxayna ilowraadyada ay sheegayaan inay isku geedaameen guri ay leeyihiin qoys falastiini ah iyagoona halkaasi ka qafaashay hal qof sidoo kale howlgalladii ugu dambeeyey ay fuliyeen kooxaha wax iska caabinta ee loolanka adag kula jira yahuudda xaaqidiinta ah ayaa iyagana dhankooda wada howlgallo ay ku ugaarsanayaan ciidamada yahuudda xaaqidiinta ah guutooyinka alkhasaam ee garabka militariya xarakada xamaas ayaa beegsaday laba taangi oo ay leeyihiin ciidamada yahuudda gaariga qafilan ay caanka ku yihiin askarta yahuudda ee lagu magacaabo mikraaf waxaana lala helay qoriga garbaha laga tuuro ee lagu magacaabo alyaasiin boqol iyo shan kaasoo in badan dhulkala galay taangiyada askarta yahuudda howlgalkan ayaa ka dhacay meel kaabiga ku haysta masjidka umilmu'miniina cisha ee xerada jabaali ee waqooyiga marinka khaza kooxaha wax iska caabinta ayaa barta ay ku leeyihiin telegaraamka soo dhigay muuqaal kooban oo soo bandhigaya iyagoo beegsanaya ilaalada ciidamada sahainada ee la socodka diyaaradaha dronista kuwaasoo ku sugan aljawaari ee bartamaha magaalada khan yunis ee koonfurta marinka khaza muuqaalka ayaa ku tusaya diyaarad lagu soo raray waxyaabaha qarxa oo si toosa u beegsanaysa ciidamada yahuudda waxaana hawada isku shareeraya uuro madow oo ka kacday goobta diyaaradda ku qarxday waxaana halkaasi ka dhashay khasaare lixaad leh oo soo gaaray ciidamada yahuudda
الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله أكبر ولله أكبر ولله الحمد ciidamada sahaynada ayaa weli halkooda kasii wada gumaadka iyo mulduuxa ay ku hayaan ehelkeena ku nool dhulka falastiin iyadoona si taako taako ah duqeymaha ciidamada yahuudda ay joogta u yihiin allah waxaan ka baryaynaa in muslimiinta reer falastiin ka dulqaado dhibaatada iyo mashaqada ciidamada arxanka daran ee yahuudda ee uu hogaamiyo mujrimka dhiigyacabka ah lagu magacaabo benyamin netanyahu